Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Somalilan oo kaashaneysa xiriirka ciyaaraha fudud ee gobolka Togdheer ayaa magaalada Burco ku qabatay tartanka orodada oo isugu jiray sedax kun kiilomitir kun iyo shan boqol kiilomitir iyo sideed boqol mitir waxaana kasoo qayb galay furitaanka tartankan gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Somalilan Xayaan Xuseen ahna gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay tartankan ay qabteen waxa aan qabanay orod orodkaasoo ah orod dhiirigelina oo dhallinyarada dhallinyarada lagu dhiirigelinayo orodkaasoo ka koobnaa saddex orod saddex kun oo kilomitir kun iyo shan boqol oo mitir iyo siddeed boqol dhammaan waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin sida fiican aad noogu soo aad noogu dhiirigeliseen iyo sida fiican aad dhallinyarada ay u oroday qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb galay furitaanka tartanka orodada ah ayaa bogaadiyey dhallinyarada ka qayb galaysa orodada
tartanka waxaan u maalgelinay in aanu dhallinyarada ku dhiirigelino si aafooyinkaa jira aanu uga taageerno tartankani wuxuu ahaa tartan orod oo aanu dhallinyaradan u qabannay waxaan jecelnahay inaan sanad walba mar qabanno oo ku dhiirigelina dhallinyarada si ay tahriibta iyo aafooyinka kale iyo ay uga badbaadaan saddex dee farriimood baa meesha ka dirayaahoo aan u dirayo mid ganacsatada midna dhallinyarada midna wasaaradda iyo xidhiirka ciyaaraha fudud ee somalilan dhallinyarada waxaan leeyahay dee idinka waxa laydinka arko uunbaa dee saaad u dadaashaan saaad iskugu duubnaataan uunbaa wax laydinkugu qabanaya marka laydinka arko idinkoo isku duuban idinkoo aan qabyaalad jirin idinkoo aan darooga iyo ballood waxba isticmaalayn markaasaa dee tartan laydii qaban karaa oo dadku idinsoo hiigsanayaan way dhaceen orodadii hadiyo goor muhiim maaha in wax la qabto laakiin in wax ka soo baxaan baa muhiima cilad jirtaa waxa weeyaan hadiyo goor inamada dee cid dhiiri gelisay oo wakhtiyo badanoo la siiyaa ma jiraan sidaa awgeed waxaanu ku dhiiri gelinaynaa inay iska daayaan waxyaabo badan qabyaaladda tahriibka waxyaabahan kale lagu habsaamo xitaa moobilka lagu raago annagoo siyaasadda wasiirka dhallinyarada agaasimaha guud agaasimaha ciyaaraha fudud agaasimaha ciyaaraha oo dhan kaga wakiila iyo xukuumaddaba sidaa awgeed wuu noo dhammaaday orodkii labiyo lix iyo soddon ciyaartooy baa ka qayb qaatay oo saddex qaybooda itaal wax kasta ha ahaadee halkan waxaa yaalla inaannu siinno waxaannu u awoodnay oo orodyahanno gobolka ka tirsanaayo oo dhallinyaro ahaa ay ka caawiyeen annaguna sidii ay ahayd annu ugu dhammaystiray dhallinyaradaasi oo ka koobnaa lix iyo soddon inan lix iyo soddonkaa inan ugu kaloo daayey min labiyo toban kooxood koox waliba labiyo toban bay ahayd orodka siddeedda boqol waxaa orday labiyo toban labiyo toban waxaa ordeen kun iyo shanta boqol saddexda kunna waxaa orday labiyo toban kolley burco ahaan markaan ka hadlo ay gobolkayga ay tahay inkastoon ku qoranay berbera haddana gobolkaygu markay tahay aad baan idinku hambalyaynayaa orodkaa intii waddanka la soo galay waa kii ugu horreeyey ee qurux badan ee lix iyo soddon ka qayb gasho